bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxib yaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalka iyagoo idiin soo gaarayo halkani waa radioga isnaay ee mawjadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartes waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale barnaamijka toddobaadkiiba waxaynu diiradda ku saarnaa waxyaabaha deegaanka iyo guud ahaan soomaaliya kasoo cusboonaaday ee amuuraha dhalinyarada ee saaxib yaal kusoo durga barnaamijka iyaga sida hordhinac ah barnaamijka aad ku maqasheenba barnaamijka dhalinyarada waxa uu baxaa salaaso kasta xiliyadaani oo kale waxaana barnaamijka diiradda aynu ku saarnaa hadba qodobka dhalinyaro aan isleenahay kani ayaa ah midka ugu hadalaynta badan oo ay dhalinyarada soomaaliyeed intooda badanba markaasi falanqeyntiisu ay daneynayaan barnaamijka waxaan inta badan toddobaadkani diiradda ku saari doonaa kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed ay ka geysteen si gaar ah kuwa magaalada jowhar horumarinta teknolojiyadda iyo adeegsiga aaladaha teknolojiyadda ahi waxaa martinoogu ah qaar ka mid a dhalinyarada sanadan ugu soo gabagabooda waxbarashada iyo qaar kale oo iyaga haatan ku guda jira waxaana inta badan diiradda saari doonaa kaalin ciinkee ah ay dhalinyaradu ay kaga jiraan horumarinta teknolojiyadda balse intaa ka hor khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
hagaag teknolojiyaddu waxa ay mar waliba tahay midda isbeddel wanaagsan ku sameysa guud ahaan geyiga iyo halka loogu isticmaal badan yahay dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sanadani waxa ay noloshooda ka maareeyaan sameynta iyo ka ganacsiga iyo guud ahaanba horumarinta waxyaabaha teknolojiyadda salka ku haya suuqyo kala duwan oo online marketya ah ayay sameysteen dhalinyaradu meel walba ay joogaan jowhar waxaa ku sugan dhalinyaro ku shaqeeya nidaamka online-ka ah kuwaasi oo ka sameystay suuqyo gaagaaban oo ay ku iibiyaan waxyaabaha shoobinka dhalinyarada dharka dawooyinka caafimaadka iyo qeybo kala duwan ee cunada sajalka ah ee la isticmaalo haddaba kaalin ciinkii ah ayay dhalinyarada magaalada jowhar ay kaga jiraan nidaamka horumaray ee teknolojiyadda sidii iyagu ay kaga qeyb qaateen isbeddelka ballaaran ee dhanka teknolojiyadda laga dareemayo magaaladan tani jowhar qaar ka mid a aqoon-yahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada ayaan ka wareysanay aragtidooda ka aragtidooda ku aadan isbedelka teknolojiyadda ay sameysay magaciigu waa cabaas cumar axmed
cabaas waxaa kamid tahay dhalinyarada wax ka barta dugsiyada magaalada jowhar ku yaala sidoo kale waxaa kamid tahay dhalinyarada ila garadka ah ee magaaladan jowhar ku nool barnaamijkan waxaa la yirahdaa barnaamijka dhalinyarada wuxuu ka baxaa raadiyaha isnaay waxaa diiradda lagu saaraa hadba qodobkan isleenahay wuu mudan yahay in la falanqeeyo toddobaadkani barnaamijka waxaan diiradda ku saareynaa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta teknolojiyadda yacni dhalinyarada door ceenkee ah ama maxaa looga baahan yahay si ay uga qeyb galaan horumarinta teknolojiyadda mowduucaasaan ka hadlaynaa marka koowaad kusoo dhawo barnaamijka dhalinyarada iyo radio islam
waan ku dhowahay barnaamijkeeni waa mid yani fiican ama muhiim ah in looga hadlo doorka ay ku leedahay doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada horumarinta teknolojiyadda teknolojiyadu maanta waxay noqotay mid casri ah taasoo yani loogu hadlay taasi oo lagu horumarinayo dhammaan dhaqaalaha wadanka qof wali si walba meel walba yani wadan waliba wuxuu ku horumaraa teknolojiyada dhalinyaradana waa inay yani door muhiim ah ay ka qaadataa teknolojiyada waa mid hor yani horumar marba markii ay kasii dambeysana waa ay sii horumaraysaa soo dhalinyarada yani waxaan ku bogaadin lahaa in ay teknolojiyadii ay ku dadaalaan oo iskuulaadkii laga furo yani magaalada iskuulaad lagu barto teknolojiyada waa mid casri ah weliba ay sii bartaan teknolojiyada mid ugu sii casirsaneyd maadaama hadalna sii sanadka uu marba markii kasii dambeysa ay soo baxayaan waxyaaba casri ah waa inay sii bartaan yani teknolojiyada mideeda ugu casirsan sidoo kale waxaan ku boodaadin lahaa inay ayagana ay isku ekeynin yani sii balaariyaan oo dhalinyarada kale walaalahooda ay sii sii baraan sidii yani wadanka u noqdo mid dhaqaalihiisa u horumaro waayahay teknolojiyadda haddaynu ka sheekeeno wadamada horumaray waxay horumarkaas gaareen markii ay kor u qaadeen teknolojiyadda dalka hadda horta marka hore dhalinyarada kaalintii kaga jiraan teknolojiyada tusaale ahaan ku shaqeynta agabka teknolojiyadda barashada iskuulaada kombyuutarka iyo teknolojiyadda lagu barto sidoo kale kaalmaha oo horumarinta isticmaalka mobeelada sawirada digitalka ah waxyaabahaas adoo fiirinaya dhalinyarada kaalintii kaga jiraan isticmaalka teknolojiyadda
dhalinyarada soomaaliyeed isticmaalka teknolojiyada waxay kaga jiraan kaalin yani muhiim ah yani meel dhexdhexaad maadaama aysan aysan haysanin qalab markaasi hay ah ama sare usii qaadayo teknolojiyada laakiinse hadda waxay ku jiraan yani iskuday wanaagsan howsheeda waxay sii mareysaa meel muhiim ayay mareysaa sidoo kale waxay yani kaalin ahaan haddii aan qiimeyno waxaan isleenahay waxay ku jiraan kaalimaha dhexdhexaadka ayagoo yani sii balaarinayo dadaal badan uu sameynayo qaababkii sare loo qaadi lahaa teknolojiyada wadanka magacii cabdikaafi xiifo cabdiyaale cabdikaafi waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada jowhar ku nool si gaar ah dhalinyarada sanadan u dhammaada waxbarashada dugsiyada sare waxaan rabnaa inaan ku weydiino dhowr su-aalood horta marka koowaad dugsiyada sare sidee looga bartaa maadada teknolojiyadda aada u weyn si wanaagsan ayaa looga bartaa maadada teknolojiya laakiin hadba qofka si ayuu u bartaa waayahay ardada sidee u xiiseeyaan marka ay soo gasho xiisada teknolojiyadda xiise gaara miyay u hayaan bal ka waran inta aad iskuulka dhiganaysay ee fasalka afraad laga soo bilaabo fasalka koowaad ee dugsi sare ilaa fasalka afraad teknolojiyadda sidee loo xiiseynaya maadada technology waato maado oo casri ah si wanaagsan marka markaa xiise la bixinaya xataa waxaa waaye si wanaagsan maadadaas inaa loo fiiriyo aada weyn waayahay teknolojiyadda in la barto oo ay dhalinyarada bartaan maxay ka saaciideysaa is leedahay wax badan ay ka saaciideysaa sida howlo badan haa marka shaqsi oo wax af oo furanaysid oo camal waa adig qalab waxa walba adig inaad teknolojiyada oo kamid tahay casriyada xiliyaan la taagan yahay waayahay adiga hadda waxaa dhamaysay dugsiyada sare waxaadna mustaqbal ahaan jaamacad iyo waxbarasho kale aad leedahay inaad ad barato jaamacadaha waxaa lagu bartaa technology iyo computer science iyo maadooyin kale marka maxaad is leedahay fildigee ayaad danaynaysaa marka loo fiiriyo waxbarasha teknolojiyada technology horta waa maado casri ah laakiin ani ahaanteyda wax maanta oo barashada la dhaha dhanka technolojiyada inaa xooga saaro teknolojiyadda waxaa jira suuqyo casri ah oo la isticmaalo oo online ah online market loo yaqaano kabaha dharka iyo wax kasta laga dalbado adigoo jowhar joogo suuqyadaasi oo kale dhalinyarada shaqo abuurka ka sameystay maxaad is leedahay way ku faa-iideen iyo shaqadaas inay abuurtaan waxaa waa shaqada shaqaa aada u wanaagsan waaye waxaa caawinaadaas leh waxaa waa teknolojiyada ah ka caawisay marka dhalinyarada maxaa dhihi lahayd si ay teknolojiyadda u bartaan teknolojiyada waxaa waa inaa xoog la saaro sababtoo ah wax badana kaa faa-iid kaa saaciidey marka adugu oo wax walba u baahan tahay oo haddana meel fog jiro haddana qaab teknoloji ahaan wax u dirsan kartaa oo goobtaa joogto lagu keeni karo waayahay qeybihii dan baan soo gaarnay barnaamijka dhalinyarada waxaa jira dhalinyarada asaagaaga oo kale ah oo iskuulaadii dhameeyey si ay waxbarashada markaasi ugu dadaalaan iyo dhanka barashada teknolojiyadda iyo waxyaabaha markaasi la isticmaalo maxaa ugu baaqi lahay waxaan u baaqi lahaa inaa horta oo teknolojiya oo xooga saaraan sababta waxa ugu wanaagsan haddaba oo maanta caalamka ka jiro waa teknolojiya technology haddaa si wanaagsan u baratid misna ula socotid waxwalka wax kale ma u baahnatid ugu dambeyn mowduuceena ka hadlayay kaalinta dhalinyarada ay ka leeyihiin horumarinta teknolojiyadda ma is leedahay teknolojiyadda horumartay ee meel walba taalo ee teleefanada lagu isticmaalo bangiyada loo shaqeeyo suuqyada online kala isticmaalo teknolojiyaddaas meel walba taalo horumarkeeda dhalinyarada salka ku heysa ma is leedahay
haa waxaan isleeyahay dee teknolojiyada horto teknoloji hadda xiligan teknoloji lahataa watagi kara maha sanadba sanadka kuxiga waxaa teknoloji casri ah ayaa lasoo saaraya marka waxaa inaa xoog la saaro
waayahay teknolojiyadda markaan kasoo laabaan dhalinyarada kaalinta ay kaga jiraan jowhar waxaa jira iskuulaad kombyuutarada lagu barto kuwa lagu barto cilid bixinta kuwa lagu barto sida loo system gareeyo kaamarooyinka basaasinta loo yaqaano ee c c kaamarada ama kaamarooyinka qarsoon ee goobaha lagu dhejiyo arrinkaasna waxaa sameeya dhalinyaro reer jowhar ah kabaran ma la dhihi karaa horumar ee magaalada gaarto
haa dabcan waa horumar ee magaalada gaartay maxaa yeelay haddii maanta haddii ay kusoo kordhisay dhalinyaradii ee magaalada waxyaabo oo yani looga baahan yahay magaalada taas waxaan dhigi karnaa waa horumar ay kusoo kordhisay dhalinyarada sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada meesha ha kasii wado maadaama aysan weliba aysan jiraan yani horumarka midba mid marba markay kasii dambeyso dunida maadaama casri ay sii gaarayso waxaan kusii rajeynaynaa sidaan si lamid ama si ka dugan oo kasii balaaran inaan gaarno haddii allah awoodila kalaal noqdo waayahay tayada waxbarashada dhalinyarada maxaa qeyb ay ka qaadan kartaa haddii teknolojiyada la hormariyo tayada waxbarashada dhalinyarada ma laisleeyahay horumar wanaagsan ay gaaraysa
haa dabcan dhalinyaradu waxay gaari kartaa horumar wanaagsan ay gaari karaan haddii lasii wanaajiyo qaabka teknolojiyada lasoo badiyo sababtoo ah qof weliba xirfad barta haddii uu barto maanta teknoloji haddii uu barto xirfadii yani waxay muhiim u tahay noloshiisa muhiim u tahay nolosha qoyska muhiim u tahay sidoo kale waxay muhiim u tahay nolosha magaalada
waayahay dhanka kale markaan fiirino teknolojiyadda iyo dhalinyaradaba waa laba aan kala harin teknolojiyadda misleenahay waxa ay fududeysay waxbarashada dadka gaboobay oo muddo wax baran waayey oo kale maadaama telefoona lagu soo shugay cashiradii iyo wax walba haa dabcan waan isleenahay sababtoo ah yani dadkii gaboobay ama ee dhaafay heerkii waxbarasho waxaa loo keenay teknolojiyo taasi oo casharada loogu soo subay loogu soo shubay yani ayagoo gurigooda jooga telefoonyo falaashyaa la keenay sidoo kale waxaa jiraan qaab oo loo yaqaano online kaasoo wax loogu bari karo ardayda taasna waxay ka mid tahay teknolojiyada waxyaabaha casriga ee lagu hormaray waayahay qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka dhalinyaradan soo gaarnay iyadoo la horumarinaya teknolojiyadda maxaa leedahay dhalinyarada sameeya si horumar dhanka teknolojiyadda loo gaaro
waxaan ku boodadinayaa dhammaan dhalinyarada magaalada jowhar inay yani sare ay u qaadaan teknolojiyada maadaama waxaan hore soo sheegnayba teknolojiyada inay tahay waxyaabaha casriga ee looga baahan yahay magaalada si ay u saro marto dhanka xagga dila fiira dhaqaale ahaan ka dhaqan ahaanba marka waxaan leenahay aan ku bogaadinaya dhammaan dhalinyarada inay yani sare u qaadaan teknolojiyada ayna ku dadaalaan aysan ayaga isku sii ekeynin dadka walaalahooda muxsiniintahayna ay uga faa'iideeyaan si ay wadanku u noqdo mid dhaqaale leh si loo helo goobo lagu barto teknolojiyadda maamulka iyo wasaaradda dhalinyarada maxaad ugu baaqisaa maamulkii wasaaradda dhalinyarada waxaan uga baaqeynaa inay yani arrimahaasi ku dadaalaan si loo heli lahaa goobo lagu barto teknolojiyada u gaar ah sidoo kale maadaama hadda aynu haysano goobo oo kamid ah goobooyinka maadaama laakiinse waxaan yani nala muuqataa goobahaas inay yihiin mid shakhsiyeed laakiin waxaan uga baaqaynaa maamulka iyo dhalinyaradaba yani midooda dhalinyarada inay sameeyaan goobo lagu horumarinayo dhalinyarada si ay u bartaan teknolojiyada si ay u bartaan lagu horumarinayo inay sameeyaan yani ay raadiyaan gobolka si oo yani sar oo sare u qaadmo dhaqaalaha gobolka iyo sidoo kale teknolojiyada gobolka
waxaad la socotaan barnaamijka teknolojiyadda oo idinkaga imaanaya radio gesnay haddaynu isxasuusino mawduuca toddobaadkan barnaamijka waxaynu kaga hadlaynay kaalinta dhalinyarada magaalada tibni johor ay kaga jiraan teknolojiyadda horumartay iyo sida magaaladan ay isbedelka ballaaran ugu sameyneyso dhanka teknolojiyadda suuqyo kala duwan oo laga sameeyey suuqyo kala duwan oo lagu sameeyey nidaamka online marketka ah kaa oo ay saashay teknolojiyadda casriga ah ayay dhalinyarada magaalada tibni johor ay galeeleen kuwaasi oo ku kala iibiya wax walba oo looga baahdo xilli kasta iyo goor kastaba arrinkani waxa uu fududeeyey in ay yaraato nidaamka shaqala-ida ee dhalinyarada waxaana marka ay jaamacadaha iyo dugsiyada sare dhameeyaanba ay u jihaystaan inay noqdaan kuwa ku shaqeysta nidaamka kala duwan ee iibinta elektroniga teknolojiyadda loo isticmaalo toddobaadkan barnaamijka anigoo cabdifataax axmed ah ayaa idiin soo saaray saaxiib yaal anaa idinla socodsiinayay ilaa maynu gaarno toddobaadyada xiga barnaamij ceynkani oo kale ah cidda uu seegay barnaamijkeena iyo barnaamijyada raadiga ka baxaba waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada yaga iyo baraha bulshada aynu ku leenahay ee isugu jira facebook iyo youtube isna radio ilaa maynu gaarno isma dhaafne eh asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu